Wararka naga soo gaaraya dalka Itoobiya ayaa ku waramaya in wasiiru dowlihii hore ee wasaaradda nabadda Taaya Danyaye oo labadii bishan laga soo daayay xabsi ku yaala magaalada Addis Ababa oo uu ku xirnaa ku dhowaad sanad, kaasoo afduub loo geystay kadib markii xabsiga laga soo daayay. waxaana lagu eedeeyey inuu faafiyey warar been abuur ah iyo in uu taageeray jabhadda dagaalka adag kula jirta dowladda xabashida Itoobiya ee OLA. siyaasi ka soo jeeda qowmiyadda Oromada oo lagu magacaabo Jabaar ayaa sheegay in durbaba markii xabsiga laga soo daayay wasiirka afaafka hore ee xabsiga ay ku sugayeen kooxo hubeysan oo afka u duuban kuwaasoo halkaasi ka kaxaystay ilaa iyo haddana lama oga halka ay la aadeen. Jawaar ayaa sidoo kale sheegay in uu ka walaacsan yahay afduubka loo geystay Taaya Danyaye isagoona xusay in uu ka cabsi qabo in loo dilo sidii baate loo dilay kadibna meydkiisa lasoo dhigo waddada sida uu hadalka u dhigay. Isku soo wadaduub oo dowladda xabashida Itoobiya ayaa waxaa ku furan dagaallo adag oo ay kula jiraan jabhado kala duwan oo ka dagaalama Itoobiya kuwaasoo gacanta ku haya goobo badan oo ka mid ah dalkaasi. Xukuumadda Abiy ayaana ku guuldareysatay sidii ay u soo dabarjari lahayd kooxahan.